alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin fadlu lcibaadati bileyl fadlu lcibaadati cibaadada fadligeeda bileyli habeenkii dhexdii la cibaadaysanayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha almusamilu qum illeyla ilaa qaliila yaa ayuha almusamilu midkaan isduuduubayo ay almusamil bihiyaabih midka maradiisa isku duuduubayo waa nebiga caleyh isalaatu wasalaam qumi leyla habeenka istaag ilaa qaliilan ilaa in yar mooyaane habeenka badankii istaag waaye macnaha inta badan habeenkii taagnow oo salaatuleyl u taagnow nisfahu aw inqus minhu qaliila aayadda aayaddan bay ku xigtay nisfahu waxaa laga bedelayaa leylkii macnaha habeenka barkii istaag kala bar habeenkii istaag ama in yar ka nuqsaami kala barka marka aayaadka macnahooda waxa weeye habeenkii kala bar ka badan istaag ama kala bar istaag ama kala barka wax yar ka yaray yacni in yar ka yar istaag calaa kulli xaal salaatuleyl la imow oo salaatuleylka u istaag waaye nebi moxamedow waxayna culammadu yidhaahdeen salaatuleylka wuxuu waajib ku ahaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam khaasatan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam salaatuleylka si gaaru waajib ugu aha ummadda waajibkuma ahan laakiin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam fardi iyo waajib uu ku ahaa walidaalika allah subxaana wa tacaala wuxuu amray inuu habeenkii istaago ilaa in yar mooyaane oo salaatuleylka u istaago salaatuleyl tukado marka fii xaqi lumma salaatuleylka waa sunna laakiin fii xaqi nabiyi sala allahu caleyh wasalam salaatuleylku waajib wey sunno waaye markii la leeyahay macnaheedu waxaa waaye yacni waajib ma aha wa ilaa fadligeedu aada u badan yahay oo rasuulka caleyh salatu slam wuxuu yidhi afdalu salaati bacda almaktuuba salaatu lleyl salaad waxaa ugu fadli badan markii laga reebo salaadaha faradka ee waajibka ahee shantaa markii laga reebo laga tago salaad waxaa ugu fadli badan salaatuleyl marka salaadaha sunnooyinka ah waxaa ugu fadli badan salaatuleyl xagga waa afdaliyada ama min xayu alwujuub salaatuleylka nebiga keliya caleyhi salaatu wasalaam ayay waajib ku ahayd ilaa qowlihi ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطcan wa aqwamu qiila ina naashi'ata alleyli ay ina qiyaama alleyli habeenka istaagiisa iyo salaatuleylka in loo istaago hiya ayada ayaa ashaddu daran oo xoog badan waطcan xagga iswaafaqidda wa aqwamu ayadaa toosnaan badan qiilan xagga orahda iyo hadalka la yidhaahdo aayadda macnaheedu waxa weeye alla markuu salaatuleylka boorriyeyba wuxuu leeyahay habeenkii saacadihiisa in la istaago ayadaa u waafaqid badan carabka iyo qalbigu inay iswaafaqaan almuwaata'a bayna alqalbi wallisaan waxay ku badan tahay habeenkii qofka markuu qur-aanka akhrinayo wuxuu ku khushuucu og yahay fi leyli wanahaar habeenkii uu ku khushuucu ogyahay khushuucii habeenkii buu ku badan yahay carabka wuxuu ku dhawaaqaya iyo qalbiga inay iswaafaqaan habeenkii bay ku xoog badan tahay hadalka qofka uu leeyahay toosnaantiisana iyo nashaadkuna wuxuu ku xoog badan yahay habeenkii arrintan arrin waaqica waaye qofka markuu salaatuleyl u istaago ama salaatuleylka uu la imaanayo wuxuu dareemayaa deganaan ilan wuu seexday kadib wuu soo toosay jawigu waa degan yahay buuqiyo qayla midna ma laha maskaxdiisa iyo niyaddiisu way degan tahay qur-aanka si fiican buu ugu tadabburaya marka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay saacadaha habeenkii istaagooda ayada ayaa ku xoog badan wacan alwaa waxaa loola jeeda almuwaaa waa iswaafaqidda wey xagga iswaafaqidda waxa iswaafaqaya waa maxay waa bayna alqalbi wallisaan carabkii iyo qalbigii inay iswaafaqaan alimaam ibnu kahiir raximah اllahu tacaala markuu aayaddan fasirayay wuxuu yidhi almaqsuudu ana qiyaama alleyli huwa ashaddu muwaada'atan bayna alqalbi wallisaan wa ajmac cala tilaawa waxaa loola jeedaa buu yidhi aayadda ana qiyaama alleyli huwa ashaddu muwaada'atan qiyaamuleylka ayaa daran xagga iswaafaqidda bayna alqalbi wallisaani carabka iyo qalbigu ay iswaafaqayaan wa ajmac cala tilaawa asigaana jamcin badan buu yidhi akhrinta qur-aanka qofka inuu qur-aanka akhriyo xataa gefgefka iyo qur-aanka mararka qaar ka hoos baxaya fii qiyaami leyl qofka waa ku yaryahay nashaadu ileen hayaa qur-aanka akhrintiisa وqاaل تaعaaلى alla wuxuu yidhi وmin الleyli fتhajat bih naafilaة laka casىa an yabcaثaka rabka maqاama maxmuuda وmin اlleyli ay وmin bacضi اleyl mintu tabciidiyo wey habeenkii qaar ka mida fatahajat bihi tahajud la imow nebi moxamed atahajud waxaa la yidhaahdaa waa alqiyaam bacda annowm yacnii markii la seexdo kadib in la soo kaco oo salaatuleyl loo istaago salaadaasi tahajud baa la yidhaahdaa qofka bacda alcishaa inuu salaatuleyl tukado tahajud lama yidhaahdo asoon seexan hadduu tukado tahajud louma magacaabo laakiin hadduu seexdo kadibna uu soo kaco ou markaa kadib u istaago salaatuleylki iyo qiyaamuleylki waxaa la yihahda atahajud wa min alleyli habeenka qaar ka mida fatahajat bihi yacnii qiyaamuleylka u istaag way macnaheedu naafilatan laka waa xaal xaalay adiga kuu tahay nebi moxamedow dheeraad waa lagu fasiray oo culamada qaar waxay yihahdeen naafilatan laka waxaa loola jeedaa waa ziyaadatan lak adigu dheeraad bay kuu tahay maxaa yeelay ilaahay dunuubtaadii waa dhaafay nebi moxamedow maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar ilaahay waa dhaafay maadaama dunuubtaadii dhan la dhaafay salaatuleylka aada la imaanayso ziyaado iyo dheeraad bay kuu tahay saasaa mufasiriinta qaar ku fasireen tafsiirka labaadna waxa weeye in la yidhaahdo naafilatan laka xaalay tahay dheeraad mid adiga kugu ah oo ah qiyaamuleylka adigu si gaara waajib kugu yahay adigoo si gaara waajib kugu yahay oo ummadda intooda kale qiyaamuleylka waajib kuma aha wa min alleyli habeenka qaar ka mida fatahajat bihi tahajud la imow qiyaamuleylkii la imow naafilatan laka xaaluu adigu dheeraad kugu yah oo ziyaado uu ku yah macnaha waa ziyaado waajibah waajib dheeriya bay adiga kugu tahay wey casaa an yabcahaka rabbuka rabbigaa wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu kaa soo saaro maqaaman meel maqaamkaasoo maxmuudan ah mid la mahdiyey casaa min allaahi waa muujibah casaadu hadday allah xaggii ka ahaato ama allah subxaana wa tacaala loo isticmaalayo xaqiiqa loo isticmaala waa la rajaynayaa waa la malaynayaa ma aha casaa an yabcahaka rabbuka rabbiga wuxuu xaqiiqo ku yahawe oo dhab ah inuu alla ku soo saaro nebi moxamedow maqaaman maqaam uu kaa soo saaro maqaamkaasoo maxmuudan la mahdiyo almaqaamu almaxmuud waa ashafaacatu alcudmaa waa shafaacadii weyneyd wey waa shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku gaar yeelay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u shafeecayo ummadaha ambiyada nebigii ka horreeyey calayhi salaatu wasalaam qaar badan oo ka midana ay ka cudur daaranayaan waxaa ka cudur daaranaya aadam waxaa ka cudur daaranaya nuux calayhi salaatu wasalaam waxaa ka cudur daaranaya ibraahim waxaa ka cudur daaranaya nebiyullaahi muusa iyo kadaalika nebiyullaahi ciisa markay khalaa'iqda u tagaan waa banki qiyaama markii la taagan yahay oo qoraxda la soo dhoweeyo oo dadku ay aada u dhididayaan oo qof walba ahi inta camalkiisu la ekaa uu dhididkiisa ugu tegayo qof anqawyada qof jilbaha qof meesha hoos kuntiga laga xirto qof ilaa afku ayuu u gelayaa dhididkiisi yacnii bad buu noqonayaa dhididkiisi biyihii jirkiisa ka baxay ayaa dhulka inta ku dhacaan ay webi noqonayaan asiga qarqinaya qofkii waa mowqif aada u dhib badan khalaa'iqdii marka iyo addoommadii waxay leeyihiin mowqifkan waxaan rabnaa meeshaan inna laga kaxeeyo waxay tamaninayaan in la kala xukumo oo qofkii naar mutana naar la geeyo kii janno mutana janno la geeyo laakiin mowqifkan dhibka badan leh ilaahay uu ka kaxeeyo subxaana wa tacaala waxay raadinayaan marka cid u ergeysa oo u shafeecda waxay u tegayaan aadam calayhi salaatu wasalaam waxay le anta abulbashar khalaqaka allaahu biyadayh wa asjada laka malaa'ikatah fadaa'ishiisay sheegayaan khalqigii basharka ama bani aadamka aabbahood baa tahay bay leeyiin aadamow adiga aabbaheena ilaahay labadiisa gacmooduu kugu abuuray malaa'igtiisii buu kuu sujuudiyey noo shafeec maanta waa ujeeddaa waxaan ku sugannaha wuxuu leeyahay aadam calayhi salaatu wasalaam ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu midlah walan yaqdaba bacdahu midlah ilaahay maanta waa carooday buu leey caro weligii uusan hore u caroon hadda kadibna uusan weligii caroo doonin marka wuxuu leey nafsii nafsii anaa baqaya way ka tegayaan waxaa loo tegayaa nuux waxay leeyihin anta awalu rusul ilaa ahli اlard noo shafeec asagana waa cudur daaranaya wuxuu leeyahay nafsii nafsii waxaa loo tegayaa ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxay anta khaliil ullah asagana waa cudur daaranaya wuxuu kusoo gabagabaynayaa nafsii nafsi mid walbo ambiyada ka midana khata mar ka dhacay ayuu sheegayaa markaasuu leeyaha maanta in la ii qabsadaan ka baqayaa aadam wuxuu leeyahy geedaan cunay ilaahay iga reebay waa geedka haddii ilaahay ka toobad aqbalay allah yihi subxaana wa tacaala uma اjtabaahu rabuhu fataaba calayhi wahadaa haddana maca dalika waa baqaya nuux calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qowmkaygii baan habaaray waxaan ka cabsanayaa in la ii qabsado qowmkayga hadda ka hor aan habaaray oo aan idhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara habaarka uu habaaruu ka baqayaa in loo qabsado nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy hadda ka hor aan saddex been sheegay beenna ma aha tawriyo weey been lama yidhaahdo laakiin haddana ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cabsanayaa in loo qabsado muusa calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay naf baan dilay oo waxaan ka baqayaa in lain maaragta la ii qabsadaan ka cabsanaya ciisa calayhi salaatu wasalaam wax dembiya ma sheegin laakiin wuxuu leeyahay nafsii nafsii ambiyadii way cudur daarteen ambiyadii ugu fadli badneed rususha ilaahay soo diray ilaa nebi moxamed loo yimaado sala allahu calayhi wasalam markaasuu leeyahy nebiga calayh isalaatu wasalaam ana lahaa ana lahaa shafaacadan aniga iska leh waa sujuudayaa marka ilaahay buu u sujuudayaa subxaana wa tacaala ammaano wuxuu sheegay nebiga calayh isalaatu wasalaam hadda aanan hagaaji aanan hagaaji karin buu yidhi laa uxsinuha alaan hadda ma hagaajin karo iskuma aadi karo ayaa maalinkaas ilaahay ii furayaa buu aan ilaahay ku ammaanayo subxaana wa tacaala markaasaa leeya ya moxamed irfac ra'sak wasal tucطa washfac tushafac madaxaada kor u qaad weydiiso waa lagu siinayaa shafeec waa lagaa shafeeco aqbalayaa markaasuu shafeecayaa nebigu sala allahu calay wasalam shafaacadaas waxay ku saabsan tahay marka waa lifasli lqadaa si khalqiga loo kala xukumo oo qolo walba meeshay mudan tahay la geeyo haddii qoladii janno mudanna ilaahay uu janno geeyo qoladii naar mudanna naartii la geeyo laakiin mowqifkaas laga kaxeeyo shafaacadaas weyn marka ee nebi moxamed uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yihahdaa almaqaamu lmaxmuud casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuuda maxaa yeele khalaa'iqda dhanaa mahdinaya maadaama ergadoodii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam u istaagay wa qaala tacaala wamin alleyli fasjud lahu wasabbixhu leyla طawiila wa min alleyli habeenka waqti ka mida fasjud lahu ilaahay u sujuud nebi moxamedow wasabbixhu alla nazah leylan طawiilan habeen dheer waa qiyaamu leylkii wey can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaala yanzil rabuna kula leylaة ilى الsmaءi اddunya xiina yabqa ثuluثu leyli اlآkhir fayaqulu man yadcuunii faastajiiba lah wman yasأlunii faucطiyah wman ystakfirunii faagfira lah wa xadiidu abi hurayra radia اllahu canh can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaala nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi yanzilu rabuna rabbigeen waa soo degaya kulla leylatin habeen walba alla wuxuu u soo degayaa ila samaa'i dunyaa samada adduunye ayuu usoo degayaa samada adduunye waa midda annagana soo xigta ile samaawaadku waa toddoba way middana soo xigta waxaa la yihahda asamaau dunyaa xiina yabqaa wuxuu alla soo degayaa xiina yabqaa markuu baaqi noqdo huluhu leyli alaakhir habeenka saddex meelood markii loo qaybiyo qeybta dambe huludka dambe markuu haro waqhtigaasaa ilaahay soo degayaa yacni saddex marka habeenka loo qaybiyo laba qayb markay tagto oo qaybta u dambaysa ay harsan tahay markaasaa ilaahay soo degaya subxaana wa tacala waa gelinka dambe habeenkii wey fa yaquulu alla wuxuu leeyahay man yadcuunii yaa i baryaya oo fa astajiiba lah ducadiisa aan ka ajiibaa waman yas'alunii yaa wax i weydiisanaya fa uctiyahu oo aan siiyaa wuxuu i weydiistay waman yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisanaya fa akfira lahu oo aan u dembi dhaafaa akhrajahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka waa muttafaqu calayh xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay gelinka dambe habeenkii fadliga ay leedahay maadaama cibaadada bileyl lala yimaado fadligeeda uu baabka ku saabsan yahay qiyaamu leylka iyo salaatuleylka inaad gelinka dambe tukato ayaa waxay ka fadli badan tahay inaad gelinka hore tukato maxaa yeeley gelinka dambe waxaad ku aadaysaa waqtiga ilaahay ducada ajiibaya subxaana wa tacaala waa waqtulijaaba waa waqtiga ilaahay soo degayo subxaana wa tacaala addoommadiisana uu leeyahay yaa i baryayon ka ajiibaa yaa wax iweydiisanayo wuxuu weydiista aan siiyaa yaa dembi dhaaf iweydiisanayo u dembi dhaafaa qofkii marka wakhtigaa ku aada ee ilaahay dembi dhaaf weydiista ilahay waa u dembi dhaafaya subxaana wa tacaala qofkii ilaahay baryana alla baryadiisa waa ka ajiibaya saa ballan qaade inuu ka aqbalayo alla marka subxaana wa tacaala waa soo degayaa ila samaa'i dunyaa ayuu u soo degayaa habeenka gelinkiisa dambe uludka dambe ee habeenkii dhihi mayno sida ay yidhaahdeen kuwa sifaadka ilaahay diidan subxaana wa tacaala ama sifaadka alla qaybo badan oo ka mida diidan xadiidkan oo kale markay fasirayaan waxay leeyihiin ilaahay soo degi maayo ee malaa'igtiisaa soo degaysa xadiidkaa diidaya inay malaa'ig soo degayso xadiidka laftirkiisaa macnaha diidaya maxaa yeele xadiidka qaybta dambe waxaa ku jirta man yadcuunii fa astajiiba lah malaa'igta ma dhihi kartaa man yadcuunii fa astajiiba lah xaq miyay u leedahay inay tiraahdo xaq uma laha waxa la baryaya waa allah keliya subxaana wa tacaala malaa'ig lama baryo malaa'igtuna duco kaama ajiibi karto qaybta dambe xadiidka waman yas'alunii fa ucطiyah ayadana waa la mid waman yastakfirunii fa akfira lah waman yakfiru dunuuba ila allah dunuubta ilaahay keliyaa dhaafa subxaana wa tacaala malaa'igiyo kayrkeed midna dembi kuuma dhaafi karaa marka cidda sidaa dhehaysa man yadcuunii man yas'alunii man yastakfirunii waa allah subxaana wa tacaala xadiidka marka waxaa waajib ah in daahirkiisa lagu ximbaaro rasuulka siduu noo sheegana aan u qaadano sala allahu calayhi wasalam annagana aanan caqligeenna ku fasirin qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam yanzilu rabbunaa lafdiga macnihiisa waa maxay rabbigeennaa soo degaaya waxaan leenahay ilaahay baa soo degaya xaguu alla u soo degayaa ila samaa'i dunyaa buu u soo degayaa habeenka gelinkiisa dambe siduu u soo degayaa allahu aclam meeshaas markii la maray waxaan allahu aclam ilaahay nooma sheegin qaabku u soo degayo subxaana wa tacaala waxaa waajiba qofka muslimka ku waajiba wixii qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen inuu rumeeyo waxay ka aamuseenna uu ka aamuso waxay diideenna uu diido allah iyo rasuul hadday waxaanay inkiraan waxaa waajib inaan inkirno aan idhaahno waxaas ma jiraan sharcigaa diiday allah iyo rasuulkii calayhi salaatu wasalaam haddii ay khabar noo sheegaan waxaa waajib nagu ah inaan rumayno khabarkaas oo aan aaminno inuu sidqi iyo xaq yah sidii noo lagu sheegana aan u qaadanno haddii allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ay ka aamusaanna maxaa nagu waajiba inaan ka aamusno haddii waxna laga weydiiyo waxaa sharciga uusan ka hadal waxaan leenaha allahu aclam diinkeennu kama hadal hadda kayfiyada ka mid a diinka wuxuu noo sheegay iyo sharciga in ilaahay soo degaayo laakiin qaab u soo degaya ma noola sheegay maya arrin qeybiyoo naga maqan weeye ilaahay baa og subxaana wa tacaala taa waxaan uga jawaabaynaa allaahu aclam ma naqaan qaabku ilaahay u soo degayo laakiin ilaahay waa soo degayaa habeen walba uu soo degaa gelinka dambe ayuu soo degaa samada adduunye ayuu usoo degaa oo annaga xaggeenna soo xigta waxaa kaloo dadka qaar ay weydiiyaan markii masaladan laga hadlayo waxay yidhaahdaan dadka caalamka ku nool ama hadda adduunyada ku nool gelinka dambe habeenkii way u kala duwantaah oo hadda annaga markii waddankan aan joogno soomaaliya gelinka dambe markay annaga noo tahay daday maalin u tahay markay annaga maalin noo tahay hadda wakhtigaana laga yaabaa waddamada qaar inay gelin dambe u joogto oo habeen gelin dambe ay u tahay dadka qaara marka waxay keeneen su-aal ah waddan walba iyo qolo walba markay gelin dambe u tahay miyuu ilaahay soo degayaa taasoo ka dhalan mayso soo degidda inay soo noqnoqoto oo soomaaliyana gelin dambe u soo dego markay markay ku beegan tahay kan maraykan jooga kan ingiriis jooga kan taana culammadu waxay uga jawaabeen noolama dirsan sharciguna kama hadal laakiin waxaa noola sheegay inuu ilaahay soo degayo ilaahayna waa og yahay wakhtiyada inay kala duwan yihiin waa og yahay adiga markay kuu taha marka gelin dambe wakhtigaas ilaahay baryo istaag ama maraykan jooga ama soomaaliya jooga markay gelin dambe kuu tahay ilaahay caabud wakhtigaas ilaahay inuu soo degayana rumeey laakiin ma soo noqnoqonayaa iyo siduu u soo degayaa waa war dheeraada sharciguna uusan ka hadal mana loo baahna in adiguna ka hadasho ilaahay subxana wa tacaala koonkaasaa abuuray annaga iyo waddamadaas inaan isku wakhti ahaynna waa ogyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waa wuxuu ku hadlayo waa waxyi min allah wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa sunnadu waa waxyi wuxuuna noo sheegay inuu ilaahay soo degaya gelinka dambe annaga markay gelin dambe noo tahan ilaahay caabudaynaa marka oo yacni u istaagaynaa qiyaamuleylka allaan baryaynaa waxaanan rumaysannahay in wakhtigaasi ay tahay wakhtiga ilaahay soo degaayo subxaana wa tacaala uu leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lah man yas'alunii fa ucطiyah man yastakfirunii fa akfira lah qaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm aqrab ma yakunu rabu min alcabdi fi jawfi اleyli اlآakhir fain istaطacta an takuna miman yadkuru اllaha fi tilka الsaaca fakun rawaahu الtirmidiyu qaala الnabiyu slى اllahu عalay slm waa xadiidu camr ibni cabasa xadiidkan saxaabigiisu waa camr camr ibni cabasa wuxuu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam aqrabu maa yakunu rabu min alcabdi wakhtiga allah subxaanahu wa tacaala uu ugu dhowaasho badan yahay addoonkiisa fii jawfi leyli alaakhir waa habeenka gelinkiisa dambe dhexdii ayuu ilaahay addoonkiisa ugu dhowaasho badan yahay waa markuu alla usoo degaya ila samaa'i dunyaa fa in istatacta haddaad awooddo an takuuna inaad ka mid noqoto miman yadkuru llaaha dadka alla xusaya inaad ka mid noqoto haddaad awooddo fii tilka saacati saacaddaas dhexdeed kuwa ilaahay xusaya inaad ainaad ka mid noqoto haddaad awoodo fakun ka mid noqo fakun aho dadkaas yacni wakhtigaas haddaad ba awoodi kartid inuu wakhtigaasi kuu soo galo adigoo ilaahay xusaya ilaahay caabudaya subxaana wa tacaala fakun ka mid noqo macnaa ka faa'iidaysa waa wakhtigaas waa wakhtiga ilaahay addoonka ugu dhow yahay rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyay xadiidka qaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm ina fi leyli lasaacata laa yuwaafiquhaa rajulu muslimu yasأl اllaha caza wajala khayra min amri اdunya wاlآakhira ila acطaahu iyaah wadalika kula leyla wa xadiidu jaabir ibni cabdillaah radia allahu canhu qaala اnabiyu salى اllahu عalayhi waslm nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ina fi leyli habeenka waxaa ku jira lasaacatan saacad laa yuwaafiquhaa saacaddaas ma waafaqo rajulu muslimun qof muslima ma waafaqo oo yas'al اllaha caza wajala allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaya khayran khayr weydiisanaya min amri اdunyaa wاlآaakhira oo ka mida arrimaha adduunyo iyo kuwa aakhira labadaba ilaa hadduu alla weydiisto acطaahu alla waa siiyaa ilaa acطaahu iyaah ilaa ilaahi waa siinaya subxaanahu wa tacaala wadaalika arrinkaasina waa kulla leylatin habeen walba saacaddaas ilaahay addoonka uu ducada ka ajiibayo waxay ku jirtaa habeen walba yacni habeen gaara ma ahe waa habeen walba waa gelinka dambe waaye laakiin kelimadda saaca annaga haddaan saacad maqalno waxaan u naqaanaa midda lixdanka daqiiqa ah laakiin loolama jeedo middaas nusuustay adilada loolama jeedo saacad lixdan daqiiqo ku kooban ma aha saaca kutubada luqada haddaad ka fiiriso asaaca waxay ku leeyihin waa shay-un min alwaqti waa qayb wakhtiga ka mid aha loola jeeda waana badnaan karaa wuuna yaraan karaa laakiin macnaheedu ma aan daqaa'iq aan kooban ee annaga hadda aan wakhtiga ku xisaabsanno inay tahay marka habeenkii waxaa ku jira saacad waxaa laga yaabaa inay wakhti dheer tahay macnaa waa gelinkii dambe waay waa thuluth alakhiir min alleyl waa wakhtigu ilaahay soo degayay subxaana wa tacaala ma waafaqo nin muslima rajulun muslim hadduusan muslim ahayn hadda kaasi waaba wax laga aqbalaya ma jiraan muslimku waa qeyd muhiima maxaa yeele qofka hadduusan muslim ahayn camal walbuu sameeyo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura camalka gaalku waa baaba wax walbuu sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala wax xasanaada ku sii maayo adduunkaa risqi lagu siiyaa haddii waxyaabo wanaaga ay sameeyaan laakiin aakhira waxba kuma laha waaladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maa'a xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-a kuwa gaaloobay acmaashooda alla wuxuu yidhi waa dabagaallo oo kale saraabka waa la yaqaan sooma waa werwerka meel fog qofku markuu marayo waxaa laga meel dheer wuxuu uga jeedayaa inay biyo yaallaan oo kale markay qoraxda kulushaa qofkii meeshaasi biyaa yaalla is yidhaahdee raba inuu biyo ka soo cabo ee inta orda meeshaas taga biyo miyuu ugu tegaya ugu tegi maayo ka saraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maa midka haraadsan wuxuu u malaynayaa meesha inay biyo yaallaan laakiin markuu tago waxba uma yaala camalka gaalku waa sidaasoo kale wuu leeya alla subxaana wa tacaala wuxuu isku haystaa inuu wax sameeyey laakiin waxaasi waxba kama jiraan ilaahay waa ka aqbali maayo marka qof muslima ma waafaqo wakhtigaas asoo ilaahay wax weydiisanaya oo gacmihiisa kor u qaaday oo ilaahay baryaya ama tukanaya fi sujuud ilaahay ku baryaya subxaana wa tacaala oo weydiisanaya khayr adduun iyo mid aakhira labadaba addoon sidaasa ma jiro ama ma waafaqa wakhtigaas ilaa alla subxaana wa tacaala wuxuu weydiistay ayuu siiyaa ducadaa laga ajiibaa arrintaasina waa habeen walba marka waa fursad waaye waa fursad qofka uga faa'iidaysan karo cibaadada ilaahay subxaana wa tacala weliba maalmahan aan ku jirno ee tobanka dambe ee ramadaan ee la rajaynayo leylat اlqadri in la waafaqo qof walba muslimana uu jecel yahay siduu u waafaqi lahaa ee taraawiixda ama salaatuleylka uu u taagan yahay in ducada lagu badiyo fi sujuud ilaahay lagu baryo in badan subxaana wa tacaala sujuudda ayaduna waxay ka mid tahay asbaabaha ducada lagu ajiibo qofka inuu ilahay sujuudda ku baryo aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonka markuu rabbiga ugu dhawaasho badan yahay waa markuu sujuudsan yahay w waa markuu sujuudsan yahay fii xaalati sujuud marka inuu ducada badiyo oo ilaahay uu baryo subxaana wa tacaala waa fursad muhiim ah oo loo waxaana loo rajaynayaa inuu ilaahay ducadiisa aqbalo sida axaadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ku cad maadaama gelinkii dambena ay tahay waqti nusuuli lilaahi waqtigii ilaahay uu soo degayo subxaana wa tacaala waqtigii ducada la ajiibayo alla u laha man yadcuunii fa astajiiba lah man yas'alunii fa ucطiyah waa fursad qaaliya oo la rabo qofka muslimka inuu ka faa'iidaysto aysan dhaafin waxaana intaa ku darayaa oo aa ku baraaruji lahaa dadka maadaama ay ducaysanayaan ducada naftaada keliyaha ku koobin qofka muslimka waxaa la rabaa inuu dareensan yahay dhibaatada mujtamaca muslimiinta ay ku sugan yihiin iyo muslimiinta guud ahaanba caalamka dhibaatooyinka faraha badan lay ku sugan yihiin naftaadana u duceey walaalahaana u duceey dadkaagana u duceey muslimiinta guud ahaanna u wada duceey inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatooyinka ay ku jiraan dacfiga liidnaanta dhib fara badan a haysta muslimiinta layskaga warrami maayo inuu ilaahay ka dulqaado subxaana wa tacaala cisadooda iyo sharaftooda u soo celiyo alla uu hanuuniyo xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu tusiyo maxaa yeelay dulliga waxay ka dhaxleen markay sharciga ka jeesteen oo diinka ilahay lagu dhaqmi waayey oo kitaabka ilaahay gadaal la yska dhigay oo waxyaabo kale ay ayaga qorqorteen ay ku mashquuleen diinta ilaahay subxaana wa tacaala icraad laga sameeyey meeshaasaa haziimada uga timid jabku uga yimid dacfiga iyo taagdarrada uga timid hadday u noqdaan marka sidii nebiga uu ku sugnaa sala allahu caleyh wasalam waxay helayaan cisadii iyo sharaftii nebiga iyo saxaabadu ay haysteen ridwaan ullaahi calayh waatuu yihi cumar radia allahu canhu kunaa qowman adilaa fa acazana allahu bilislaam qolo dullaysan baan ahaan jirna buu yihi haddaan carab nahay dad dullaysan aan ahayn ilaahay wuxuu nugu sharfay oo nugu ciseeyey diinta islaamka qabla alislaam haddaad akhriso taariikhda carabta dad liitay ahaayeen adduunyada waxaa haystay faris iyo ruum qolooyinkaasaa ka tali jira carabtuna waxaa loo yaqiina dad reer baadiye ah ayaga islaaya ayaga ishaysta oo wax qiimaa aan lahayn acraab ah qolooyinkaasi iskaga hoos jireen marka faris iyo ruum qoloba mara iska qabsan jirta oo layn jirta baabi'i jirta nebiga markii la soo saaray calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu ku karaameeyey binubuwa risaala carabtiina ay ajiibeen oo ay qaateen dacwadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dambe faris iyo ruum waxay soo galeen gacantii muslimiinta ay soo galeen waxay ku soo galeen ma ahan ciidan fara badan ay haysteen awood fara badan ay wateen oo xagga qalabka ah laakiin waxaa waaye nebigay raaceen sala allahu calayh wasalam diinkii ilaahay usoo dejiyay ku dhageen ilaahayna waa u gargaaray subxaana wa tacaala in tansuru llaaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum haddaad ilaahay u gargaartaan alla gargaarkaagama baahnee diinka ilaahay haddaad ku dhaqanto ood u istaagto ku dhaqankiisa alla idiin gargaaraya hadduu ilaahay kuu gargaarana cid kaa qaalib noqon karta ma laha waman nasru ilaa min cindi illaah calaa kulli xaal marka ducadana in la badiyo naftaada u ducay walaalahaana u ducay cudurrada iyo gaar ahaan cudurka muddooyinkan dambe jira ee dadku inta badan la walwalsan yihiin oo laga fakirayana ilaahay inuu ka rafciyo dadka muslimiinta ugu ducay kuwooda hadda uusan ku dhicinna ilaahay inuu ka badbaadiyo ugu ducay calaa kulli xaal ducadaada waxaa la rabaa inaad diyaarsato ducooyin kala duwan ood waqtiga uga faa'iidaysanayso adigana ku anfacaya mujtamacna anfacaya hana sahlanin ducada hal duca laga yaabaa in ilaahay dadka dhan uu ku badbaadiyo adiga ilaahay kaa aqbalo subxaana wa tacaala hal habaar oo ilaahay aqbalana dadka dhan ku halaagsamaya waxaa laga yaabaa inay ku halaagsamaan nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam qoomkiisu markuu habaaray ilaahay waa halaagay sooma kulligood ilaahay waa halaagay biyaa lagu maansheeyey ilaa inta asiga rumaysay oo raacday mooyaane ilaahay waa halaagay waa hal waa hal baryo ama hal habaar oo qoomkiisa ku riday ducaduna waa sidaas oo kale marka ducada hadduu ilaahay kaa aqbalo subxaana wa tacaala adigana way ku anfacaysaa guud ahaanna muslimiinta way anfacaysaa waxaa intaa wehliya ilaahay haddaad barido subxaana wa tacaala shaygii aada weydiisatay cayntiisa aada weyso macnaheedu ma aha inaan ducadaada la aqbalin dadka qaar ilaahay buu baryaa wuxuu leey ilaahu waxaas isii wixii markuu waayo wuxuu isleeyahay ducadaada lama aqbalin waana fakir qaldan waayo ilaahay subxaana wa tacaala ducadaada rajay inuu aqbalay marka ilaahay baryayso waxaa la rabaa adigoo rajaynaya inuu ilaahay kaa aqbalay inaa ilaahay barido haddii aa ilaahay barido subxaana wa tacaala oo ilaahay ducadaada uu ajiibo culammadu waxay yidhahdaan saddex arrin midkood buu qofkii ducada ku helayaa wixii aada weydiisatay in lagu siiyo ama allah subxaana wa tacaala waxaad weydiisatay wax ka nafci badan inuu kugu bedelo ilaa maslaxadaada ilaahay baa kaa yaqaana subxaana wa tacaala wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun adiga markaad ilaahay baryayso maslaxadaada ilaahay baa kaaga aqoon badan addoon ilaahay baa taa shaygan aada weydiisatee wax ka muhiimsan kaaga fiican ayuu allah subxaana wa tacaala kugu bedelayaa soo lagaama abijiibin ducadii waa lagaa ajiiba midda saddexaad waxaa waye in aakhiro lagugu dibdhigo adduunyaad wax ku weydiisatay ilaahay kuguma siinin aakhirou kugu dhiga yaa kugu nafci badan in aakhiro lagugu dhigo iyo in adduunya lagugu siiyo laa shaka waxaa kugu nafci badan in aakhiro lagugu dhigo marka ducada ajiibiddeedu macnaheedu ma aha waan weydiistay aaway wixii inaad tidhaahdo waana inaad ka digtoonaato inaad tidhaahdo dacowtu falam yustajab lii ilaahay baan baryay ducadeyda lama aqbalin haddaad sidaa tidhahdo ilahay duca kaa aqbali maayo nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal axadkiin ducada waa laga aqbalaa intuusan degdegin hadduusan degdegin oo hadduusan degdegin maxaa laga wadaa nebigu wuxuu yidhi yaquul wuxuu leeyahay dacowtu falam yustajaab lii ilaahay baan baryo laygama aqbalin intuusan sidaa dhihin axadkiin ducada waa laga aqbalaya hadduu laakiin yidhaahda ilaahay waan baryo igama aqbalin ou degdegsado ilaahay ducada ka aqbali maayo subxaana wa tacaala marka taana waa inaad iska ilaaliso inaad tidhaahdo ilaahay waan barya aa waxaan weydiista maanaaba haaya xala saasaan weydiista saaka inaan arkaan rabay sax ma ah sax ma ah waxaa laga yaaba wax ka khayrba inuu ilahay kugu bedelay subxaana wa tacala waxa laga yaba inu aakhira ilaahay kugu dibdhigay laakiin mar walba ilaahay ka rajay inuu ducada kaa aqbalayo asbaabihii ducada lagaaga aqbali lahaan inaad la timaado baaraka allahu fiikum wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin